bismi illaahi araxmaan araxiim asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan saaxiibadayna maqalka geysanayo meel walba dunida ka joogtaan iyo si walba maqalkayga raadyaha cadaado uu idiin soo gaarayo haban wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan saaxiibayaal barnaamijka toddobaadka tegay iyo arrimaha soomaaliya oo alaaba habeenimo walba oo jimcaha marka ay saacaddu hadahan oo kale ay soo gaarto aad ka maqal dhegaysataan mawjada siddeed siddeed dhibico shan megaartes qodobada saaxiibayaal barnaamijkan idinkugu soo gudbin doono haddii allaha awoodda leh hoogalaada waxaa ka mid noqon doona toddobaadkan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ee bartamaha soomaaliya waxaa weerar ku qaaday qaar ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab oo weeraray xeryo ciidamada dowladdu ay halkaasi ku leeyihiin khasaare ayaa jira labada dhinac soo gaaray xogo qarsoon oo ku saabsan ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale een idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona toddobaadkan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan geyiga soomaalida oo ay ka mid ahaayeen hadalhayn maalmihii ugu dambeeyey ka taagnayd baraha bulshada oo ku saabsanayd in maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka uu gaari doono magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi bari faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan iyo xogo ka soo kordhay ayaan saaxabiyaal idiin soo gudbin doonaa haddii allaah awoodda leh ogolaado waxyaabaha kale een idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona sharciga doorashooyinka dalka ayaa waxaa lagu saxiixay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaana saxiixay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo falanqayn iyo faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha dalka wuxuu ku dhawaaqay in gacanta shacabka mar labaad lagu celiyey awoodda dalka faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan ayaan goordhow idinla wadaagi doonaa saaxiibayaal waxyaabaha kale een idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona arrimo badan oo ku saabsan geyiga soomaalida oo ay ka mid tahay deegaanada galmudug haddii allaha awoodda leh ogolada goordhow ayaan gudageli doonaa saaxiibayaal mar kale saaxiibayaal kulan wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii oo dhan aynu ku bilowna eh qaar ka mid ah deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa toddobaadkan waxaa weerar ku qaaday dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo beegsanaya xeryaha ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanadaasi al-shabaab waxa ay sheegteen in ay askar fara badan ku dileen xero ku taalla gobolkaasi oo lagu magacaabo ceel saliini gaar ahaan ku taalla deegaankaasi waxa ay sheegeen in xeradaasi ay ku dileen ku dhowaad afartan iyo kow askari ayna ku dhaawaceen askar kale sidoo kalena ay qaateen gaadiid fara badan oo ay leedahay dowladda federaalka ah ee soomaaliya al-shabaab sheegashadooda marka laga soo tago ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee weerarka lagu qaaday waxa ay sheegeen inay iska caabiyeen dagaalamayaashii weerarka soo qaaday islamarkaana ay halkaasi jab ku gaarsiiyeen dadka deegaanka qaar ka mid ahoo la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyey in qaar ka mid ah gaadiidka ciidamada dowladda halkaasi lagu gubay balse dagaalamayaasha al-shabaab wax faahfaahina kama aysan bixin maadaama ay ka jirto dhankooda faafinta wararkooda cabsi fara badan oo soo wajahaysa shacabka deegaankaasi ku dhaqan balse waxaa jira warar kala duwan oo sheegaya in halkaasi ay jiraan khasaaro naf iyo maal leh oo soo gaaray labada dhinac islamarkaana dhinacyada halkaasi ku dagaalamay midkoodna aanu kala guulo wax ku ool ah maadaama halkaasi laysu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa goobtan ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda waxa ay ku soo qaadeen weerar dhowr jiho ah oo ku bilowday qaraxyo waxaana ciidamada dowladda sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugnaa xerada ceel saliini goorta uu dagaalka dhacayay ay inoo xaqiijiyeen in ay iska caabiyeen islamarkaana halkaasi ee al-shabaab ay ku gaarsiiyeen jab balse al-shabaab dhankooda waxa ay sheegeen inay halkaasi jab ku gaarsiiyeen iyaguna ciidamada dowladda ee halka ay soo weerareen dhanka kale degmada qoryooley ee isla gobolkaasi waxaa ka dhacay qaraxyo lagu burburiyey buundada weyn ee magaaladaasi walow dadka deegaanka oo qiyaasii ay sheegeen in deegaankaasi loogala dan lahaa qaraxyada laga geystay in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ku sugan degmadaasi qoryooley loo ay doonayeen al-shabaab in aysan gurmud u sameyn saraakiisha ciidamada dowladda ee weerarku ku qabsaday xerada ceelsalini ee isla gobolkaasi dhanka kale waxaa jiray dagaallo iska horimaad dhex maray ciidamo halkaasi ku sugnaa oo u badnaa dadka deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo iyagu weerar ku soo qaaday isla deegaankaasi waxaana la sheegay in halkaana ay ka dhaceen khasaarooyin kala duwan ee dhaawacyada soo gaaray askarta ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee lagula eegtay weerarka xerada ceel salini iyo weliba deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasi ayaa waxaa loo qaaday isbitalka xoogga ee ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana isla toddobaadkan booqday ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa imaaneysa iyadoo oo dhaawacyo culculus laga soo sheegayo qaar ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho gaar ahaan isbitalka xoogga ee ciidamada xoogga lagu dabiibo ee dhanka kale isla weerarka al-shabaab ayaan kusii guda jirnaaye waxaa jira weeraro ay qaadeen ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa kumaandooska soomaaliya iyo ciidamada maraykanka oo iskaashanaya oo ahaa dhanka cirka islamarkaana lagu duqeeyey gooba ay ku sugnaayeen al-shabaab waxaa la sheegay in gobolka shabeellada hoose lagu dilay toddobaadkan saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana lagu beegsaday weerar dhanka cirka ah oo ay qaadeen ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee magacooda loo soo gaabiyo africom dhanka kale waxaa jira isla weeraro ka dhacay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo iyana khasaaro ay ka gaareen ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo inta badan weerar ka qaadayey ciidamada dowladda ee lagu weeraray deegaanadaasi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay ahaayeen ciidamada ugu dhaqdhaqaaqa badan geyiga islamarkaana doonayay inay ka xoreeyaan qaybo badan oo ka tirsan deegaanadaasi balse weerarada ay qaadayaan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa muujinaysa in al-shabaab weli ay xoog ku leeyihiin deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolada soomaaliya weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii toddobaadkii tegay iyo arrimaha soomaaliya saaxiibayaal markana haddii aynu eegno dhanka iyo somalilan madaxweynaha maamulka somalilan ayaa waxa uu toddobaadkan jeediyey khudbadiisa sanadlaha ah ee uu ugu talagalay sanadkan laba kun iyo labaatan madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu soo hadal qaaday arrimo badan oo ku saabsan soomaaliya waxa uuna ka hadlay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan iyo arrimo kale dhanka markii ugu horreysay ee waxa uu ka hadlay arrimaha raaligelinta madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu bixiyey ee ku saabsan weeraradii kun iyo sideed boqol iyo waa kun iyo sideed boqol iyo siddeetamiyadii lagu qaaday waa kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo sideedii lagu qaaday deegaanada gobolka waqooyi bari waa gobolka waqooyi waa gobolada waqooyiyaad ee soomaaliya islamarkaana lagu beegsaday qaar ka mid ah shacabkii soomaaliyeed ee halkaasi ku sugnaa ilaa iyo haatan ay ka gudubsan yihiin deegaanada iyo dadka ku dhaqan gobolada somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa soo dhoweeyey raaligelinta madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo
saddex iyo tobankii februari ayaa waxaa dhacday arrin kollayba aan badan anugu aanu filayn dadka badankooda anu aanu filayn madaxweynaha soomaaliya ee hadda jooga maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa wuxuu bixiyey raaligelin wixii xasuuqii ka dhacay somalilan sanad qarnigii tagay dabeeya qarniskii oo dhan sideed iyo siddeetankii la odhan maayo sagaal kun iyo sagaashankii wuxuu ka soo bilaabay ilaa lixdankii maalintii inqilaabkii xasankeydii lagu dilay ninkii sarkaalka ahay dhinaca raaligelintaasi waa ninkii u horreeyey xasan sheekh mar buu si dulmarah u yidhi waanu ka xunnaha wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadkii ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raaligelin baanu ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka soomaaliya ah waa arrin aada iyo aad anigu kedkadsigu ahayn marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobkaa laga reebo raalgelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrinteenu la soo dhadhoweeyo waana soo dhoweynaya waayo garusho waase erayada qaar oo dadka qaarkood laga yaabo inay siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlayo ninka hadlaya raaligelinta bixinaya intaa in badan ka soo horjeeda oo aan saa u arkaynin ayuu la hadlayay caalamka laga hadlayay marka maanta halkaasi waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga geli karo galowshayahaasina waa koow annana waa guddoomina waxaa raacay haddaba waxaa xumeeyey oo ka dabayeen arrintaasi hadalhaynta imaatinka madaxweynaha soomaaliya la yidhaha hargeyso imanaya waa laba anas qaban raalgelin baa bixinaya oo waxaasoo damiyaa garanaya iyo waan imanayaa waa laba anas qaban gadaal baynu ka hadli doonaa waxaan ka odhanayno imaatinkiisa laakiin waxaynu raacaynaa maxaa dhacay haddaba raalgelintan maxay ku timi maxaa dhacay jamhuuriyadda somalilan saddex iyo toddobaatan sano waxay ahayd mustacmaradii ama maxamiyadii mustacmarad maaya maxamiyadii ingiriiska kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bishii juulaay kowdeedii somalilan iyada oo dowlada oo lix isha dowlad ahayd oo ahayd dowladdii shan iyo tobnaad ee afrika ee xorriyadda ka qaadata mustacmaraadka oo ay aqoonsadeen shan iyo soddon dowladood ayaa waxay la midowday dowladdii ka dhalatay soomaaliya oo markaa ahayd meelay dusha ka ilaaliyaan sicooda qurbaha ka dhexaysa oo maalinta talyaaniga loo dhiibay talyaanigu haystay ayaa kowdii jooga ay xorriyaddeeda qaadatay bal qabsoo iyaga si gaara ciidama ictiraafin shardi keliya ayay somalilan kula midowday soomaaliya iyo koonfurti shardigaasi wuxuu ahaa in la helo shantii soomaaliyeed oo guddooba taana waa la waayey soddon sano oo la raadinayay madaxweynihii ugu dambeeyey ee soomaaliya wuxuu si rasmiya uga noqday midnimadii la raadinay shanta soomaaliyeed dabayaaqadii qarnigii tegey waxaanay ku caddahay kummunikeyadii ka soo baxay shirarkii uu ku galay jabuuti iyo adisababa waxaa kale oo jooga oo caawa nool markii laga soo noqday dagaalkii kii shir uu wasiiradsa isugu yeedhay rag nool caawa oo hargeyso qaarkood joogaan markii uu soo jeediyey ku daalle raadinta soomaali weyna waynu ka noqonayna dantaynu ka raacayna taasina waa dhaabad meertaada maanta soomaaliya iyo qolaha koonfurba dhahooda laba qodob ayn baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabad kunu gaari karnaa laba qodoboo keliya badinka mid saxada ahay keeno kow soomaali soomaaliya qolaha koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go-aankii shacbiga somalilan iyo xaqa ay u leeyihiin inay go-aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midoogii ay sida todobacnimada u galeen ee shacbiga somalilan gaadhay sideed iyo tobankii may kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii inay ixtiraamaan keliya ayaynu ku heshin karnaa laba waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka soomaaliya madaxweyneha imka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaada ha maqleen marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ee qiraan inaan nahay laba dal oo midoobay iyaga oon isqasbin oo volunteer ah maantana si xoro kala baxay taasi waa contributionka iyo axadii somalilan gaarna darco distoorkeedu wuxuu dhisan yahay qof kastoo dalku hogaamay anagu ku qasbay anu kala hadaan kara waxaan u soo degayaa hadalhaynta madaxweynaha soomaaliya imanaya somaliland hargeysa imanaya horta waa hadalhayn laakiin hadalhayntaaba xun madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi tallaabaa wanaagsan buu qaaday markuu yidhi reergelin banu laakiin wuxuu ku dayay markuu yidhi waan imanaya xaggiisa oo sideebu ku imanaya waa la isku diinaya sideebu ku imanaya xeerarka caalamigana curfiga dowliga ah caqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dowladdiisii iyo dalkiisa uu ka madaxda yahay waxaa soo dembiye aan galeen ayaa dadku waxaa u geystay weliba odhanaya anigoo madaxweynihiinaan gobolladii soo siyaarinaya soo maaha waan imanaya dacdo soo wado soo intaa maaha oo taa miyaan aqbanayna maya maya suurtagal maaha ma yeelayno suurtagalla ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha soomaaliya tallaabo cabal oo raaligelin baad bixisa waxaan u qaadana inaad nabad iyo caqliga ay soo socoto laakiin ku ibsan mayno erex laga yeeli oon soo siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa caro horme iyo colaab horme iyo cadaawada inaan u baahan inoo barno markaan soo koobo hadalhayntaa anugu wax kaloon garan garan maaye aan ku cabiree gabaygii faarax uuna kala gooyin baa arrintaa ka jawaabaya faarax wuxuu yidhi qosol beera foolal qayaxan qiilan garanaya booraan afkii laga qafiyey qabarna hoos yaalay doqon baa halkii lagu qatali qoorka soo dhigeen maaligaa midya laga qarshaa laiga qalajaro oontiina lama baadhanine lama baadhanine qarayana nabadu waryaara waryaara kala muusanee lamamaraan wasalaamu calaykum warahmatullahi
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada ayna maqal dhegaysanayo codkaad maqlaydin wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlayey arrimo ku saabsanaa raaligelin uu dhowaan madaxweynaha dalka bixiyey iyo imaatin la sheegay in madaxweynaha dalka uu tegi doono magaalada hargeysa oo toddobaadkiin waa toddobaadkan ama toddobaadkii tegaba ahaa hadalhaynta ugu badan ee geyiga soomaalida ama baraha bulshada ay ku xiriirto ee soomaalida weli saaxiibayaal waxaynu ku guda jirnaa wararka ku saabsan arrimaha soomaaliya iyo weliba barnaamijka toddobaadkii tegay iyo arrimaha soomaaliya dhanka iyo muqdisho ayaan usoo laaban doonaa inagoona warar badan aan idiin hayno idinla wadaagi doona haddana markan waxaan eegi doonaa madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu ka hadlay nuuca doorasho ee dalkan ka dhacaysa isagoona saxiixay sharciga doorashooyinka dalka oo noqonaya qof iyo cod sanada laba kun koob iyo labaatan madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu si gaar ah uga hadlay arrimaha baarlamanka hadda jira iyo arrimaha doorashooyinka wuxuuna soo hadal qaaday in shacabka soomaaliyeed mar kale gacanta loo gelinayo awooddii shacabnimo ee ay lahaayeen
wuxuu u maleeyaa inuu joogo kun sagaal boqol todobaatan iyo labadii heesaa hirgale inuu xulanayo kooxda maraya golaha kalamaan miyaad fikrada haysataa marka war fiican lagaa maqlo qaadan waxaan rabaa inaan mahad celiyo baarlamaanka labada aqal oo runtii kalfadhiga hadda ugu dambeeyey lixaad shaqa aad iyo aad runtii lagu baahan yahay oo muuqda u qabtay khaasatanna aan wax ka sii raahdo baarlamaankan tobnaad anugu waxaan aaminsanahay oo ay horu joogtaan kama kama wado oo aan leeyahay maaha laakiin inaad ka duwan tihiin kii sagaalaad iyo siddeedaad iyo kuwii ka horreeyey waxaa uga duwan tihiin runtii waxaa qayb ka tihiin ama aada horbood ka tihiin xasilinta iyo deganaanshaha dowladnimo oo ahayd wax horay noo waayey oo dib noo dhigay banaanka ka istaagteen wax alla wixii khilaafa dowladnimo sideeda waa sacrisis oo waxa weeye wax la maanaj gareeyo hadda dhibka yimaada ileen waxaa la maamulayaa shan iyo toban iyo labaatan milyan dad gaaraaye oo weliba xaalad adag soo maray oo soddon sano dhib ah soo maray duruufo badan ay jiraan marka waa imaan annagana de soomaalidana waa u samaysanahayba khilaaf iyo iska horimaad iyo muran waa u samaysannahay iyo qof walba inuu sidiisa u boqoran yahay waa u samaysannahay xaqiiqatan waxay ka fogaadeen wax alla wixii khilaaf ah waxay ka fogaadeen wax alla wixii dhibaato u keeni karay dowladnimada iyo ama dibudhac keeni karay waxaad arkaysaan oo leeyahay waa la qabtay waxay ka ahaayeen hormuud ayay ka ahaayeen horseed ayay ka ahaayeen la-aantood garaashahooda iyo xasiloonadooda iyo wada shaqeyn la-aantoodana wixii la qabtay lama qabteen marka waxaan leeyahay aad iyo aad iyaad umahsantihin tan labaad wada shaqaynta dowladda dhexdeeda ah waa maqlayseen kalamaan oday wuxuu yidhi meeshaan wax laga dhigi kaayo ma jiraan waa sax dhaqankiisaa sanada hore waa bedelnay oo waxaan ku bedelnay wada shaqayn waa sax perfect ma jiro ilaahay unbaa yaa dhan bini aadan baan nahay khaldaad waa iska imaan dhib waa iska imaan karaa laakiin waxaan ku dadaalnay in aan dhexdeeda wada shaqayno in madaxtooyada iyo golaha wasiirada ay wada shaqeeyaan golaha wasiirada iyo labada aqal ay wada shaqeeyaan dowlad ahaan iyo shacabka soomaaliyeed oo iyagu sovereigntigiia iyagu dowladnimadiiha iska leh inaan wada shaqeyno waxa weeye wada shaqeyntaasna qayb weyn waxaa ka ah gobolka labada aqal ee guudka tan saddexda inaan kala madax bannaan tahay waa caddeennay in hay-ad walba wada isturbiga ah hay-adaha kale ay ka madax bannaan yihiin way muuqataa oo wax isku dhex jira ma jiraan oo nala arki maayo waa sax loodba waa jira laakiin waxaan u dhaafnay golaha wasiiraduna hawshooda qabsadaan labada aqalna hawshooda ay qabsadaan taas xaqiiqatan waa wax runtii lagu cusub waxay keentay marka inaan shuruuc badan ay ansixiyaan wada shaqayntaas waa saashe waasaad maqlayseen labaatan iyo labo sharci iyo ansixiyeen labaatan iyo ansixiyeen laba kalena waa waa waa waa la yaalla macnaheedu waxay tahay juhdigay geliyeen iyo shaqaday qabteen waa markaan leeyahay lamid ma aha kuwii ka horreeyey waana ku mahadsan yihiin shuruucdaas waxaa ka mid ah marka kii maanta ay ansixiyeen oo ahaa shalay oo ahaa kii doorashada sharciga doorashada aad iyo aad ayay runtii ugu mahadsan yihiin annagu waxaan filaynay in muddo dheer ay qaadanayso bacdamaa waktidan marka la soo gaaro xoogaha ay timaado iskhilaafaad iyo cudurdaarro fara badan laakiin runtii aad iyo aad ayaan runtii uga mahad celinayaa sharcigaasna wuxuu ka bilowday heshiiskii baydhabo iyuu ka bilowday baydhabo markaan iskugu tagnay baydhabo agreement goboleedyadii iyo annaga markaan halka iskugu halkaan iskugu tagnay iyadoona leeyahay waxba lagama soo saaraayo oo sida uu sheegay duco cabdulle inta badan dadka soomaaliyeed muslimiinta ah lagama filo inay wax isku raacaan aan ka soo saarnay in aan ku heshiimay qaabkii doorashada loo sameyn lahaa oo qof walba uu saxeexay uu committed committed uu ku noqday qof walba uu saxeexay heshiiskaas iyo kii khayraadka qaybsiga khayraadka iyadana inaan isku raacnay oo aan wada siixnay waxay ay saxiix aan wada siixnay in doorashada labaatan iyo labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo labaatan kooda ay u dhacdo qof iyo cod shacabka soomaaliyeed dib in loogu celiyo awooddooda waxay u dhacday in uu noqdo doorasho midaysan wixii ka dambeeya marka waxaa iska leh diyaarinteeda iyo ka shaqaynteeda xukuumadda iyo labada gole ee baarlamaanka yaa iskala iska lahaa annagu waxaan soo diyaarinay marka midkii ugu sahlanaa iyo xukuumad soo diyaarisay oo aan islahayn wuxuu midayn karaa dalka oo single constitution la yihahdaa oo haddaad tahay xildhibaan inaad matalayso dalka oo dhan aad matalayso codka kismaayo aad ka hesho uu yahay cod aad ka heshay baydhabo kan baydhabo aad ka heshay uu yahay mid boosaaso aad ka heshay iyo guud ahaan dalka oo dhan iyadoona cidna la siinayn special status aan la siinayn waxaan u arkaynay inuu yahay kii mfuudaa kii xoojin lahaa multiparty systemka axzaabaan xoojin lahaa oo xisbi dadku ay u dooran lahaayeen intay u dooran lahaayeen shaksi adu marka haddii kaas kaas way kaa rabnay dad badan halkan fadhiyana laga yaabo inay ahaayeen kaas inay rabeen waana laga raayay mid kalena la soo baxay annagu kaas waxaan u arkayna xaqiiqatan inuu ahaa mid aan ku burmud garayn karno aan u sheegi karno shacabka xisbiga maalan dawladdu oo laga yaabo xildhibaano badan inay qaybka yihiin inaan inaan nidhaahno xildhibaanadaani hawshaas soo qabtay haddaad doonaysaan xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho dib u soo doorto laakiin waxaad la timaadeen mid annaga aan shaqo ku lahayn oo qof walba iskiis u raadsanayo xilkiisa laakiin aad sheeganaysaan axsaab gaalaad ka sheeganaysaan laakiin dadka waa idinkugu ceeynayaan shaksi ahaan wixii aad qabtay dadka aad qabtay ama deegaankaas aad qabtay qofkii diida marka sharcigaas waa qof aan rabin awoodda dadka lagu celiyo maxaa yeelay mid annagu aan wadana maaha waa mid golaha shacabka labadaa kale oo shacabka soomaaliyeed shan iyo tobanka milyan ama labaatanka milyan matalaya ay iyagu keeneen intay guddi u saarteen shirar badan galeen xitaa xamaray ku fillaan weyday ee dawlada waddamo kale aadeen si ay ugu dhuntaan oo ugu soo saartaan waxa ay u arkaan inay dan u tahay dalka waxaa la filayaa marka bacdamaa kii annagu aan wadana uusan ahayn inaan warba ka geli doonno oo dad badan ay u fasiri doonaan inaan isku cabirayno dalkaas laakiin waa u daynay waa u daynay sharcigaasi waa kanaa hortaydu yaallaa hortiinaan ku saxiixaya caawa waxaan codsanayaa gudoomiye ogaar gudoomiye iyo laba baraamirsan inay garabkay soo istaagaan
khudbadda ah uu jeediyey madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo kadib waxaa ah warqad ka soo baxday xafiiska ee akhriyey ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre miyaha golaha shacabka baahidan loo qabo in la ansixiyo lana meel mariyo sharcigan waxa uu madaxweynuhu soo saaray sharcigan qodobka koowaad laga bilaabo markuu madaxweynuhu saxeixo sharcigan waxaa si rasmi ah loo oggolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxeixo sharcigan waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
intaa kadib madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qalinka ku doogay sharciga doorashooyinka dalka oo muddooyinkii ugu dambeeyey la haminayey lana sugayey inay saxiixo waa in uu saxiixo madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo mar kale saaxiibada ina dhegaysanayo habeen wanaagsan waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka toddobaadkii tegay ee arrimaha soomaaliya oo alaaba xilligan oo kale habeennimo walba oo jimco aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado muujada sideed sideed dhibic shan megahertes qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaana kusoo dhawaataan haatan heystan
Come on.
kastoon saboolahay haddana waan sharikaa sacbada ma huursado saaxiib nimaanahay cadowgayga lama simo soomaali baanahay sodcaalkaygu waa meel sahaydaydu waa dacar sohogintaydu waa caan sodcaalkaygu waa meel sahaydaydu waa dacar sohogintaydu waa caan seetyadaydu waa cudur naftuna geedkayga suran seetadaydu waa cudur naftuna geedkayga sugan
saaxiibada aynu jecelnahay intaa waxaa ku dhan barnaamijkii toddobaadkii tegay iyo arrimaha soomaaliya waxaan idinkaga tegayaa maqalka heesta aadka u qiiraha badan ee aad dhegaysanaysaan
wari ma siiday